halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu horay idiinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ee aynu ugu magacdaray dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalku uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idiinku sii wadaynaa dhegaystayaal kitaabkii yoel nebi yoel waxa uu qayb ka yahay kutubtii axdigii hore oo ka kooban sagaal iyo soddonka kitaab wuxuuna nebigu ugu horreeyaa nebiyada wax ka sii sheegaya maalinta rabbiga ee weyn waxaa yoel uu sii sheegayaa in maalinta rabbigu ay ku bilaaban doonto god curdam ah isaga oo ka hadlaya haddaba maalintaasi ayaa nebigu waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka yoel cutubka labaad aayadda labaad oo leh maalintaasu waa maalin mugdi iyo gudcur ah oo waa maalin cadar ah oo gudcur qaro weyn ahu jiro oo waxay u imanaysaa sida ka hawaaberiga buuraha ka dulfaafa bal ega dad tiro badan oo xoog weyn dadkaas wax la mida horay looma arag oo iyaga dabadoodna wax la mid ah ma jiri doonaan xataa tan iyo sannado iyo qarniyo badan
Bye.
markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay aayadda shan iyo tobanaad ee cutubka labaad markaasoo nebigu uu inoo sheegay inay jiri doonto maalin buunan la yeeriyo oo shirar quduusa la isugu imanayo si dadka loo maqashiiyo hadalladii ilaah si markaa ay ku helaan fursad ay ilaah ugu soo noqdaan waayo ilaah waa nimca leh oo waa ilaah wax lala simaa aanu jirin oo isagu wuu ina aqbalaa waxaa markaa haddii aynu dib ugu noqonno aayadda shan iyo tobanaad ilaah inagu leeyahay soon naadiya oo shir u dhawaaqa sidaannu horay ugu soo aragnay haddaba sharcigii muuse ayaa ilaah waxa uu dadkiisa siiyey maalmo la soomo waxna ay ahayd inay isaga farxad lasoo hor istaagaan laakiin iminka waxa ay ku jiraan dembi iyo caasinimo ay ilaah kala hor yimaadeen oo jidadkiisana way ka soo leexdeen waxaa iminka la weydiinayaa inay ilaah soon la hor yimaadaan iyaga oo shir quduusa isagu imanaya saaxiib sida keliya ee aynu innagu ugu iman karno isaga waxa weeye inaynu doonayno in dembiyadii hore aynu ka soo noqonno haddii markaa aad ilaah ka soo jeesataan oo aad doonaysaan in aad dib ugu soo jeesataan isaga ayaa waxaa layska doonayaa inaad ilaah u yeertaan isaguna wuu idin badbaadinayaa waxaa qorniinku uu leeyahay rumayso ciise masiix oo adiga iyo inta gurigaaga joogtaaba waad badbaadi doontaan waa in marka hore qofku ilaah rumaysan yahay inta aanu ku biirin jameecooyinka ilaah ee isugu yimaada wehelnimada waxaa lagaa doonayaa in aad masiixa isugu dhibto adiga uu rumaysan inaad tahay dembiile naxariis ka rajaynaya masiixa waa wax xiise leh in markii aad u fiirsato wacdiska iyo hanuuninta ama khudbadaha injiilka ay u dhigmayaan buunan waxaa innaga inoo ah buunka fariimaha injiilka ee aynu dadkayaga gaarsiinayno waxaa qorniinku uu leeyahay haddaba sida ku qoran aayadda shan iyo tobanaad siyoon buun ka dhexafuufa waana wakhti la isugu yimaado shirar quduusa markii dadku isugu yimaadaan wehelnimada iyaga oo isugu imanaya masiixa dartiis ayaa taasu ay noqonaysaa shir quduusa waxa ay ka markhaati kacayaan inay dembiyadoodii ka soo noqdeen oo ilaah u yimaadeen haddaba taasu waa howl aan la yaraysan karin markaana waa in si adag loo qaataa in masiixa la rumaysto oo loo soo noqdo ilaah haddaba waxa aan idiin adkaynayaa in toobadkeenka rasmiga aanu ahayn in wehelnimada masiixa la yimaado waxaase hanuunka dhabta ahi uu ka yimaadaa qalbiga qofka waxa aan la kulmay laba dhallinyaro ah oo masiixiyiina maalin aan sidaas u sii fogeyn oo markii aynu iswaraysannay waxa aan gartay in labaduba ay u yimaadeen wehelnimada si ay barako ku helaan markii aan ka baaraan degay qaabka ay ku yimaadeen ayaan gartay in ay iskood u doonayeen barako waxa ay iloobeen in ilaah aan loogu imaanin qaab ama marin adiga gaar kuu ah ilaah waxa aad ugu imanaysaa jidadkiisa laakiin ma ahan qaabab iyo hanaan adigu aad leedahay ilaah waxa uu doonayaa in uu ku wanaagsanaado waxaa kaloo uu doonayaa in uu ku badbaadiyo laakiin waa inaad ilaah ugu timaaddo jidadkiisa ciismasiix qudhiisa ayaa inoo sheegaya inaannu jirin nin aabbaha u tegi kara haddaannu isaga masiixa ah soo marin waayo isaga waa ilinka waxaana inoogu qoran hadallada ciise masiixa injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka tobnaad aayadda sagaalaad sidatan waxaan ahay ilinka haddii qof uun xaggayga ka soo galo wuu badbaadi doonaa wuuna soo geli doonaa oo bixi doonaa daaq buuna heli doonaa marka ay sidaa tahay haddaba waad garateen baan filayaa inaydaan rabbiga ku raadinin jidadkiisa ilaa waxa uu leeyahay qaabab iyo hannaan isaga loogu yimaado oo ku weena nool wakhtiga nimcada daariiqu waa ciise masiix haddaan dib ugu soo noqonno haddaba kitaabka iyo el ayaannu iminkana idiin akhrinaynaa cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qornigu uu leeyahay sida tan dadka soo ururiya oo ururka quduus ka dhiga oo odayaasha soo shiriya oo carruurta soo ururiya iyo xataa kuwa naasaha nuugaya aroosku qolkiisa ha ka soo baxo oo aroosaduna ilxidhkeeda ha ka soo baxdo marka haddaba la leeyahay soo ururiya carruurta iyo kuwa naasaha nuuga ayaa ay u dhacaysaa sida in carruurta la geeyo meelaha lagu xanaaneeyo si hooyadu ay wakhti ugu hesho muxaadarooyinka masiixa dartii la isugu imanayo welibana waxaa la leeyahay lamaanayaasha isguursada waa inay shirka quduuska ah ka soo qayb galaan waxaan markaa garanaynaa sida ku qoran kutubta sharciga in ninka guursada markaas laga reebo inuu dagaalada ka qayb galo waayo waxaa qalbigiisa ku jira gabadha uu jecel yahay waxaana laga yaabaa in uu dagaalami waayo ama nafta u huri waayo qaranka iyadoo oo ay ugu wacan tahay jacaylka gabadha waxaa qofka arooska ah ka reebbanaa xitaa in uu qabto howlo kale oo aan dagaal ahayn xitaa waxaana la doonayaa in isaga iyo gabadha uu jecel yahay ay wakhti isku helaan faa'iidada guurku waa in labada qof loo firaaqiyo si ay isku bartaan oo iskula joogaan inta noloshooda ka harsan waxaase ilaa halkan inoogu sheegayaa in xitaa lamaanayaasha ay yimaadaan halka kulanka quduuska ah lagu qabanayo wakhtiga xasaasiga ah ee dhibka badan sida wakhtiga dhibka weynu uu ka bilaabanayo dunida waa qof waliba kuwa shirka ka soo qayb gelaya haddaan horey idinku sii wado haddaba meeriska cutubka labaad aayadda toddobiyo tobanaad ayaa waxaa qorninku uu leeyahay sida tan wadaadada midiidinada rabbiga ahu balbalada iyo meesha allabariga dhexdooda ha ku ooyeen oo iyagu ha yidhaahdeen rabbigow dadkaaga u tur oo dadka dhaxalkaaga ah wax lacayo ha ka dhigin oo yaanay quruumuhu iyaga u talinin waayo bal maxaa dadyowga dhexdooda looga odhanayaa balmee ilaahooda waxaa mar kale la leeyahay waa in wadaadada iyo adeegayaasha ilaah ay baroortaan yo'eel waxa uu joogaa yeruusaalem sida muuqata wuxuuna ahaa nebi saldhiggiisu yahay boqortooyadii koofureed waxa ay ahayd in adeegayaasha iyo welibana wadaadada ay ilaah ka baryaan in uu dadka badbaadiyo waxaana ay lahaayeen rabbioo dadkaaga u tur oo dadka dhaxalkaaga ah wax lacaayo ha ka dhigin oo yaanay quruumaha iyaga u talinin haddaba ilaa iyo maalinka maantay ah israa'iil waxa ay ku kala yaacsan tahay dunida inkastoo ay leeyihiin dowlad iyo calan balse waxa ay weli ku hoos jiraan carruuraha dunida weli waxaa dhibaatooyin ay ka soo gaarayaan quruumo iyaga necab oo dhibkuna wuu soconayaa waayo imaanshaha dhulka ay iminka yimaadeen ma waafaqsana ama looma fasiran karo in waxyiyadii ilaah ee ku aadanaa soo noqoshadooda la kaamilay markii ilaah dhulka ku soo celiyo dhibaato ka soo gaari mayso darasyadooda qaniga ah reer binu israa'iil fikrado kala duwan ayaa ay ka qabaan dhulka ay iminka degan yihiin qaar waxa ay la tahay inaan loo baahnayn inay ku noolaadaan dhul aan batrool lahayn haddiise dhulka ay degan yihiin lahaan lahaa saliid ama batrool way adkaan lahayd sidii ay ugu soo noqon lahaayeen oo ma ayan fududaateen in dib ay ugu soo noqdaan waxaa iminka si weyn dhulka looga baahan yahay biyo lacabo ama kuwo beeraha lagu waraabiyo waxaana taasi ugu wacan in weli reer binu israa'iil iyo dhulkoodaba ay xukun xag ilaah ka yimi ku jiraan haddaba ilaah khalad oo kuma sameynin markii uu soo dejiyey dhulka ay iminka degan yihiin oo muuse oo ahaa kii dhulka soo geliyey waxa uu ahaa addoonkii rabbiga waxaana yoo'eel uu leeyahay waayo bal maxaa dadyooga dhexdooda looga odhan doonaa balmee ilaahooda waxa ay haddaba dadkii wakhtigii yoo'eel la yaabanaayeen waxa ku dhici doona oo ilaa iyo maalinka maantay ah su'aashaasi way taagan tahay waxa ay isweydiinayaan oo ay leeyihiin haddii aynu dadkii ilaahnahay maxaa ilaah xaaladaha yaga u soo geli waayey waxaa ugu wacan in ay ku sugan yihiin ciqaab xagga ilaah uga timi iyo inaanay ilaah la soconin haddaba ilaa ay ilaah uga imanayaan iyaga oo hanuunsan ula macaamiloon maayo sida qaran isagu uu doortay ilaa waxa uu maanta samaynayaa waxyaabo cusub oo waxa uu ugu yeerayaa dadka yuhuudda ah iyo dadka aan yuhuudda ahayn magaciisa marka iyaguna waxa ay dib ugu noqonayaan xeerarkoodii iyo shuruucdoodii kuwaasoo ay ku guuldaraysteen inay raacaan marka arki maayaan barakada ilaa ay masiixa sare kacay u yimaadaan mooyaane waxaa la doonayo inay u yimaadaan waa kiniisadda ciise masiix oo ah urur cusub oo ay leeyihiin rumaystayaasha meel waliboo ay joogaan haddaan maaddadii hore ee khusiisay codsiga rabbiga halkaa ku dhaafno ayaannu dhegaystayaal iminka isla eegaynaa maaddada kale ee ah ballankii ilaah ee khuseeya furashada israa'iil waxa uu nebigu iminka bilaabayaa inuu sii sheego mustaqbalka waxaana cutubkan laga dhadhansan karaa ama uu ku bilaabanayaa markaasaa marka uu leeyahay markaasaa waxa uu ka hadlayaa wax iman doonaa balaynu dib ugu noqonno haddaba qorniinka oo idiin akhrino kitaabkii yoel cutubka labaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sidatan markaasaa rabbigu u hinaasay ee dalkiisii oo dadkiisuu u naxay turjumada dhabta ah ee aayaddan waxa ay noqonaysaa dabadeed rabbigu wuxuu u hinaasay dadkiisii oo dadkiisuu u naxay sayid ciise masiix markii uu saarnaa buursiyon sida ku qoran injiilka sida matayos u qoray cutubka afar iyo labaatanaad ilaa kan shan iyo labaatanaad waxa uu isticmaalay ereyga dabadeed si uu wax uga sii sheego waxaa imanaya wakhtiga dhibka weyn markii wakhtiga dhibka weynu soo dhammaado balse aanu masiixa weli dhulka ku soo noqon waxa uu rabbigu u masayri doonaa dadkiisa oo waxa uu u naxariisan doonaa dadkiisa weli waxaannu ku jirraa haddaba cutubka labaad ee kitaabkii yoel waxaana aan haatan idiin akhrinaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo rabbigu waa u jawaabayey dadkiisii oo waxa uu ku yidhi baloogaada waxaan idiin soo dirayaa hadhuudh iyo khamri iyo saliid oo idinkuna waxaasaad ka dhargi doontaan oo anna mar dambe qurumaha dhexdooda wax la caayo idinkaga dhigi maayo wakhtigaas isaga rabbigu waxa uu iyaga siin doonaa haruudh iyo khamri ama cabitaan iyo weliba saliid waxaana ay ku qanci doonaan waxa ay haystaan oo kol dambena qurumaha uma noqon doonaan karaahiyo qof haddaba kugu odhan karaa waxyigan ayaa la kaamilay ma jiro ama lama hayo xitaa haddii qofkaasu yahay asal raac weli waxyigan lama kaamilin waxaase la kaamili doonaa wakhtiga loo yaqaano maalinta rabbiga oo ku bilaabanaysa gudcur oo welibana ugu dambaynteedu ay noqonayso wakhtiga zamaanka waxaana soo kaamilmaya waxyada ku qoran kitaabka baibalka waxaa istaagaya falaganimadii dadka ee dhulka aafaysay oo taasuna waa bilowga boqortooyada rabbiga oo ah boqortooyo daa'imisa ha yeeshee inta aynu ka gaari doonno wakhtigaas indhaha ayaynu ku haynaa oo wuxuu ku jiraa maankeenna hadday noqon lahayd faraca haatan jooga iyo kan imanaya weli waxaannu horay idinkugu sii wadaynaa meeriska cutubka labaad aayadda labaatanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan laakiinse waan idinka fogeyn doonaa ciidanka waqooyi oo isaga waxaan ku eri doonaa dal abaar iyo cidlo ah oo qaybtiisa hore waxaan geyn doonaa badda bari oo qaybtiisa dambena waxaan geyn doonaa badda galbeed oo waxaa kor u soo bixi doonaa qurunkiisa oo ururkiisa xumuna wuu soo kici doonaa maxaa yeelay isagu wuxuu sameeyey waxyaalo waaweyn markaa nebigu waxa uu leeyahay isaga oo waxyoonaya waan idinka fogeyn doonaa ciidanka waqooyi marka nebigu leeyahay waan idinka fogeyn doonaa ciidanka waqooyi ayaanu ka hadlaynin anyixii dhulka halakeeyey wakhtigiisii laakiin waxa uu ka hadlayaa ciidamo dhulka israa'iil ka soo geli doona dhanka waqooyi waxyigan ayaa lasoo kaamilay qayb ahaan markii reer suuriya ay ka soo galeen dhulka israa'iil dhanka waqooyi wakhti hore ha yeeshee ilaah baa ka samata bixiyey iyaga boqortooyadii koofureed oo reer suuriya oo iyagoo dhanka waqooyi ka xigay waxaana ay sugayaan iminka shan boqol oo sannadood oo kale ka hor intaan masaafuris loogu kaxaysan boqortooyadii baabilon ha yeeshee reer yuhuuda masaafuris looguma kaxaysan suuriya waxaa jira kaamilis xagga mustaqbalka ah ee khusaysa boqortooyada waqooyi waxaana taasi si tafaftiran laynoogu sheegayaa kitaabkii xisqeel cutubka siddeed iyo soddonaad iyo kan sagaal iyo soddonaad marka la gaaro haddaba wakhtiga dhibka weyn ayaa waxaa dhanka waqooyi ka imanaya dalka ruushka laakiin ilaah wuu samato bixinayaa iyaga faallada laynagu siinayo halkan waxa ay khusaysaa dagaalkii armagidon waxaa la leeyahay oo waxaan isaga ku eryi doonaa dal abaar iyo cidlo ah oo qaybtiisa hore waxaan geyn doonaa badda bari oo qaybtiisa dambena waxaan geyn doonaa badda galbeed oo waxaa kor u soo bixi doonaa qurunkiisa oo ururkiisa xumuna wuu soo kici doonaa maxaa yeelay isagu waxa uu sameeyey waxyaalo waaweyn haddaba badda galileya waa dhinac oo badda mediteraneankana waa dhinaca kale ee dooxada isralion halkaasoo dagaalka armagidon uu ka dhici doono ilaah baa soo dhex gelaya sidaan ku arki doonno kitaabkii xisqeel wuxuu burburin doonaa cadowgan ka imanaya waqooyi wuxuuna ilaah ammaani doonaa magaciisa quduuska ilaah waa la ammaanayaa markii dembiga la xukumo isla sida loogu ammaano badbaadinta dembiilaha haddaba taasu way inagu adag tahay inaynu rumaysanno waana keniin kharaar oo ay adag tahay inaynu liqno ilaah waa quduus oo waa xaq waana ku quman yahay xukunkiisa waxaana taasi mara ka ah mid waliba oo nebiyadiisa ka mid a hadallada ilaah waxyaabo waaweyn bay ka leeyihiin xukunka ilaah balse ilaah ma jecla inuu xukumo dadka waxaannu haddaba aragnay in ilaah nimcaala yahay oo uu welibana naxariis leeyahay caradana uu u gaabiyo xukunka dadka uu xukumayo ilaah ma jecla oo welibana waa howl aan caadi ahayn oo xaggiisa ka imanaysa taasina waa asbaabta uu gacantiisa uu idinkugu dhowrayo oo uu idiin weydiisanayo inaad isaga u timaadaan markii dadku ay diidaan inay ilaah u yimaadaan waa khasab in uu ku xukumo quduusnimadiisa iyo xaqnimadiisa awgeed haddaba reer binu israa'iil marar badan bay ka adkaysteen ama ay ka furaysteen dhagahooda hadalladiisa haddaba haddii aynu khaldanno oo aynan iswaansan oo aan ka soo noqonin khaladkii islamarkiiba ilaahbaa wax inagu dhufanaya waxa uu sidaa u yeelayana waxa weeyaan inaynu isaga ku soo dhowaanno oo aynu micigiisa ahaanno waxaan aad markaa u jeclahay inaan ku soo dhowaado ilaaha aabbaha ah waayo waxa aan kuu sheegayaa inaanan ku raaxaysanaynin xanaanta xagga rabbiga iiga imanaysa haddaan dib ugu soo noqonno haddaba meeriska cutubka labaad ayaannu iminka idiin akhriyaynaa aayadda koob iyo labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba dalyahow habaqin laakiinse farax oo rayree maxaa yeelay rabbigu waxa uu sameeyey waxyaalo waaweyn wakhtiga dhibka weyn waxa uu ku soo aroorayaa imaanshaha masiixa dunida uu iman doono oo uu ka taagi doono boqortooyadiisa maanta dhulka inkaar baa saaran waxaana si weyn loogu baahan yahay biyo oo iminka dhulka la mid maahan sidii uu mar ahaan jiray wuxuuna isku bedelay lamadegaan iyo dhul oomanaa qof waliba oo booqda inta u dhexaysa yeruusaalem iyo yerixo ama jeriko waxa uu arkayaa in dhulkan yahay lamadegaan aan waxba doorin lamadegaankii saxaraha waxaa haddaba aad ogaanaysaa in kiniisaddu ayan gaari doonin wakhtiga dhibka weeni jiro lagumana soo darin khudbaddii buursaytuun ama kitaabka muujintii wixii ka dambeeyey cutubka afraad ee isla kitaabka muujintii ciise masiix rumaystayaasha markaa iyada ah waxa ay la joogaan ciise masiix samada oo dhulka waa laga qaaday oo dhulkana wakhtigaasi kiniisadii kama dhisna markii kiniisadda ay dhulka ka tagto oo samada gaarto noqon mayso kiniisad ama tii loo yeeray waxaa isbedelaya magaca kuwii loo yeeray oo waxa uu noqonayaa magacaasu aroosada masiixa haddaan horey idiinku sii wado haddaba meeriska cutubka labaad ayaannu haatan idiin akhriyaynaa aayadda labaiyo labaatanaad waxaana qorriinku leeyahay sida tan xayawaanka duurkow ha cabsanina waayo naqii cidladu wuu soo noqonayaa oo dhirtiina midhaheeday dhalaysaa oo berdihii iyo canabkii way barwaaqoobayaan miyaanay ku caddayn haddaba in maalintaasi aanay weli imanin ama aan maanta la joogin weli waxaannu idiin akhriyaynaa haddaba qoriinka kitaabka quduuska waxaana aan isla eegaynaa meeriska cutubka labaad aayaddiisa saddexiy labaatanaad waxaana qorniinka quduuskaahi leeyahay sidatan haddaba reer siyonaay farxa oo rabbiga ilaahiina a ku reyraya waayo roobkii hore buu si xaq ah idiin siiyey oo waxa uu idiin di'iyey roob intii hore iyo intii dambeba sidii markii hore haddaba waxaa su-aale ay ka taagan tahay cidda loo nisbayn karo carruurtii siyoon dabcan carruurtii siyoon waxaa loola jeedaa reer yuhuuda ama boqortooyadii degganayd qaybaha koofureed halkaasoo ay ku tiilay buur siyoon
Aha.
faatixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye saryow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin